bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinfa ilaa ka dhowaada qodobada warkeen hamiinimo idaacadda warsangaansheenka dorkaroon ee hamiinimada singhayta madaxweynaha soomaaliya ku baaqadi safarowsa kaseeda fadaaye gobolka shabeellada dhexe wasiir ku-tarsan galmudug oo is-isili sharkamada la wadatashi qaran oo laha gabagabay dekada magaalada boosaaso lakaqobadi hubba ciidanka dowladda oo deegaana kulu wareegan al-shabaab faahfaahinaha ku bahaytay sarkaal ku-tirsan al-shabaab oo laka dili galgaduuda madaxweynaha soomaaliya kenya oo wada saxiixdeen heliisa akhbaaraadka banaanka dhagoonsidayaal hamiinimaadan idaacadda watson sing hightoyd baa ku mid ah qaxooto badan oo maraykanka reedandajewlanka sameey iyo weliba u n oo ammaantay siduusan dhaqangali habad joojintay suuriya
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
hamiin fayla dhugunsidayaal mar kale hamiinimo arbaa-e uu khamiisnaha galahayd taarigdan iyo ka eedanta tumi afarta bilo sagaala sanadka lamada kun tumile tahaana soo bahayana qodobadii warkan hamiinamaadana ka dhowaada yoogi yoofisanga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo geeka baaji safarowsa kaseeda fadaayi magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe madaxtooyada soomaaliya laha ku-xigid intuusa baaqadi safarkiisa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ankabahan lahay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe dadka ka nool magaalada jowhar iyo geekan diyaar garoobeen hadhawaayoku madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha soomaaliya la kuwada intii magaalada jowhar deerasuusan dardargeli shirka maamulan sameeyowka gobolada hiiraan shabeellada dhexe wararkan oo deerahaya magaalada cadaade ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka ayaa sheegaha intii geeka usis casili wasiirka wasaaradda maaliyadda maamulka galmuduga mudane cali saciid umar iyo geeka ka dhawaaqay intuus isku casiliyo hilkii uu sanghaay maamulka galmuduga mudane cali saciid umar iyo ku mid tahay wasiiradanka firfircoon maamulka galmudug manmay og sababtiya sheenta intuusa xilka isku casila dhinaga kalena shirkii madalla wadatashi qaran ee ku dareeray magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya laha gabagabooye geeka weybana laha ku saaray warmurtiye dhowre madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo laha ku waramaha intuusa madaxtooyada soomaaliya ka hiri shirka madalla wadatashi qaran weyba waa shirkiinka damboy iyo weeldhadaan hogaamiyaalka madalla wadatashi qaran faahfaahinihii weybaha ku bahaytay sarkaal ku tirsan al-shabaab oo laka deli galgaduuda faahfaahintan cabdulaahi warsamo rooble iyo galgaduuda ku daraya
faahfaahinadii ugu dambeeyey ee aynu ka helayna deegaanka xeelgaras oo ka tirsan degmada xeelbuur oo xay kooxo hubaysan ay ku dileen sarkaal kale oo ka tirsan al-shabaab ayaa ku waramayeen al-shabaab ay soo dhoobeen deegaankaasi ciidamo badan kuwa oo hadda ka wada baaritaano kala duwan sarkaalka xalay la dila ayaa warar soo baxaya waxa ay xaqiijinayaan inuu ahaa todii sare oo ka tirsan madaxda al-shabaab u qaabilsaneyd gobolka galgaduud waxaana lagu magacaabi jiray faarax cali raage ninkan oo xilal kala duwan kasoo qabtay al-shabaab ayaa hadda waxa uu ahaa madaxa guud ee amniyaadka iyo gudoomiyaha ceelgaras ee dhaqdhaqaaqa al-shabaab dadka dilkan nimanka geystay ayaa waxa ay ahaayeen rag dhalinyaro ah waxaana lagu sheegay tiradooda labo dadka deegaanka oo xiriiro kala duwan aan la sheebaynay ayaa noo xaqiijiyey in ay maqleen kadib salaadii cishe rasaas xoogla oo ka dhacday guriga sargaalka uu deganaa mar dambana ay ka war heleen inuu geeriyooday sargaalkan al-shabaab ka tirsanaa dhaawacmeenna sidoo kale saddex qofood maamulka degmada ceelbuur oo isagu war ka soo saaray dilka sargaalkan ayaa waxa ay bogaadin u jeediyeen laba wiil oo dilkan fulisay waxaanay sheegeen in ay ahaayeen kuwo ka jawaab celinayay cabooyn ay ku samaynayeen al-shabaab dadka deegaanka cabdulaahi warsamo roobla reediyo warsan galgaduud
madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha kenya iyo weybaayo wada saxiixdana heliisa maasim cali hilowle iyo muqdishoa ku diri warkana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa saxaafadda u sheegay inay dowladda kenya kala hadleen duulimaadyada ka duulaya magaalada muqdisho ee sii maraya degmada wajeer ee dalka kenya halkaas oo baaritaano loogu sameynayo dadka diyaaradda saaran kadibna loo gudbinaya caasimadda dalka kenya xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale sheegay intaasi ay caqabad weyn ku tahay dadka soomaaliyeed islamar ahaantaana uu arrintaasi kala hadlaya madaxweynaha kenya uhuru kenyatta madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in dowladda kenya ay aqbashay in duulimaadyada ka duulaya magaalada muqdisho inay si toosa uga degaan magaalada nairobi ee dalka kenya waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay ka shaqaynta amniga labada dal laakiin ay habboon tahay in aan dadka soomaaliyeed la dhibaataynin shaqaalaha muxuu ahay labada dal iyo ganacsiga labada dal uu isaga gudbaayo oo lagu magacaabo xuduudda labadeeda dhinac in laga abuuro zones ama xayndaab dhaqaale oo ganacsatada iyo dadka soomaalida ee dadka kenyaanka ay ku wada wadaagaan dabcan iyo in la fududeeyo sideedaba guud ahaan isu socodka oo ugu horeeya wax dhaqaalaha dhaqdhaqaajiya ee wadaa waa dadka iyo gaadiidka in labadaba la jilciyo ayaa lagu ballamay hawshaasna si fiican ayaa looga guddiyo farsamo oo ka soo shaqayn doona mustaqbalka dhowna waa la sameeyey dadka soomaalida muddo dheer waxay dhib ku qabeen arrinta wajeer arrinta wajeer complete meesha waa laga bixinayaa laakiin dee amnigu waana wada khuseeyaa inaan wada ilaalino aariboorka muqdisho qaraxya ka soo baxeen annaga sharaf now ma aha kenya dhibaata ku dhacdayna ayaguna muxuu ahay sharaf umaha ama labadaba inaan ka wada shaqayno oo aan shaqayno marka guddiyo farsamaha howlgeli doono sidii muqdisho iyo nairobi toos isugu xirmaan sidii ugu dhaqsi badan dadka soomaaliyed fiisayaasha in loo fududeeyaa ka mid ah maxaan ku rahaa dhaqdhaqaaqa lacagaha ka mid ah bangiyada in la isweydaarsado oo bangiyada kenya ay yimaadaan dalkan ay ka shaqeeyaan bangiyo soomaaliyeed kenya way ka shaqeeyaan bangiya muxuu ahay kenyaatana inay halkan ay yimaadaan hay-adaha caymiska sidoo kale inay ayaguna ay yimaadaan madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale xusay in uu madaxweynaha kenya kala hadlay in la fududeeyo fiisooyinka dadka soomaaliyeed ee doonaya dalka kenya maasim cali hilowle warsan redio muqdisho wararkan oo dirahaaya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee sheegaha inta ciidanka ammaanka maamulka puntland dekada magaalada boosaaso iyo ka qobadeen hooba hoobkanya la sheegay inta laka qobday dekada magaalada boosaaso weybana la sheegay inta ciidanka ammaanka magaalada boosaaso howlgalyo ka sameeyeen dekada magaalada ntiyoha ka qobaden hubkaasa hubkan laha ka qobday dekada magaalada boosaaso la sheegay intiye dhantili bistooladood io qofkii wadadee saldhigga magaalada boosaaso la kahiriya qofkii wadii hubka weybana ciidanka ammaanka iyo milas su-aalo ku weydiiyahaynan qofkaasa maalmoogii laha dhaafay ciidamada ammaanka magaalada boosaaso wadan howlgalla iyo kabaadi goobaya dadka falalka amni darada ku jeysadayaan magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga ee puntland weli warkii hamayna miya dhuwan sidyaalka guda jarna taliska ciidanka militariga soomaaliya gobolka galgaduud ee hiiraan ayaa sheegeen antiyo al-shabaab ku saareen deegaano dhowre oo ka yaalaan gobolka hiiraan ee bartamo soomaaliya axmed maxamed maxmuud hareedisho oo ku mid ee saraakiila ciidanka dowlada soomaaliya gobolka hiiraan iyo galgaduud oo la hadalay warbaahintayo sheegeynta ciidanka dowlada soomaaliya oo bilowgii lahadhaafi iyo al-shabaab kula wareegeen deegaano dhowre oo kayaala gobolka hiiraan tareedisho iyo saasoo kale sheegeyntii al-shabaab iyo ku saarayeen deegaanadii oo ka hersanyeen gobolada hiiraan iyo galgaduud ee bartamo soomaaliya wayba saasoo kale sheegay intay ciidanka dowlada soomaaliya u sameeyeen howlgal bileeran bilowgii lahadhaafi deegaanihii saasoo kale degmooyinka yaalaan gobolka hiiraan iyo galgaduud waanio kala wareegaan siduuse sheegay al-shabaab wayba saasoo kale use sheegay anti howlgalladaas iyo wadeen antiyo ka dhammadan ku dhawaa soddon askari liidan karan iyo ka dhaawacmeen antiyo wadeen howlgallada ku dhankahaya al-shabaab sida madaxdii horeba ay sheegtay ciidankan xoogga dalka soomaaliyeed waa soo halgamay ciidankan muddo sanad iyo saddex bilooda ayuu shaqadan ku soo jiray wuxuu ka soo bilaabay beledweyne wuxuuna ku yimid galcad tiro soddon ka badan ayaa ku dhimatay intay socdeen lixdameeyo tiro ka badanna way ku dhaawacantay way dagaalameen waana halgameen ciidankan intaasna la wada cunaayey shacabka iyo ciidankaba raashinka askartu leedahay oo isagana lagu keenayaa allah aan ku keenayn ayay ku soo gaareen deegaanadan hadda ay ka yimaadeen degmada galcad ilaa budbud way dadaaleen ciidankan sida runta ah laakiin maadaama waddooyinkii shacabku ka xihan yahay gaajana shacabka ay qabatay iyagana saanadoodii wax loo keenay aysan jirin meel warkaas ku dhugun sida ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ergaga gaarka ee qaramada midoobeen qaabilsan suuri wayba uusa sheegay intii xabad joojintii kumeelgaarkaasn intii dhaqan galdhi iyo dhalidi intii safayla iyo colaadan suranta wayba uusa tilmaamay intii muhiimada iyo hadeeta anti kolanyo baabuur oo geergaar wadaan la deersi doona bariga magaalada xalab miilas oo mucaaradka iyo maamulayanga ergaga qaramada midoobee suuriin qaabilsan wayba uusa hadalkaas ka sheegay si jaraayid uusa ka qoobadi magaalada jeneeva balse wasiirka arrimo banaanka ee suuriya sheegay intii ogolaanshalaan gargaar landeer sii korna xalab ciyaalka yala aragaayo oo jidadka kai arayaan kuriyeed markii duqeynta iyo kusuranti qaybo badan oo xalab iyo ku midata laakiin ruushka wayba ayaa mucaaradka ka eedaytay intii labaatan arqalad iyo dalka oo dhan ka samayti waybana maamulka washington ku doodahaya intii xakamayaan ururada iyo taageerayaan haabaha toofayaan hadali maraykanka wayba u sheegeen darwiishkii maraykanka iyo si wada jir eh anfiiriyayaan sii dareerowka xabad joojinta warkii isinkula dareertan dhugun sidayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkege warkan waybaasi warkan way baasiin saartay islamarkaananta siinkula dareersaaseen oo jibril ismaaciil axmed weybaniin far sameeyey faysal dhaayo xuseenan alaalananka warkan dhaafo warsan raadio dot com iyo warbaahinta koonfur galbeed ireedan ku fiirsada kora dhugoonsadayaal intii warkanka lamid ireedan ku kulmaana wayba siinkutabaan sidaasuu nabadgelyo